hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa si rasmi ah waxay u daahfurtay saddex nidaam oo saldhig u ah kaabayaasha dhijitaalka ah ee nidaamka aqoonsiga qaranka kuwaasi oo kale ah nidaamka hubinta ee hubinta aqoonsiga nidaamka shahaado bixinta ee c d s iyo nidaamka e aqoonsi ee ah aqoonsiga dhijitaalka ah munaasabadan oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sare oo matalayay dowladda federaalk ah ee soomaaliya banka adduunka madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ahi
waxaan ku guuleysanay inaan loonji garayno bishii sebtembar dii nidaamka aqoonsiga ee casriga ah ee waddanka uu yeelanayo ee midaysan arrintaasi ilaahay xamdigiis waa ku guuleysanay waddanka in badanoo ka mida ayuu ka shaqaynayaa diiwaangelintiina way socotaa weliba iyadoo aan fududaynay oo aan free ka dhignay intii aan shaqadaa ku jirnay waxaa hay-addu ay ka shaqaynaysay inay casriyeyso kaabayaasha ay nidaamka casriga ah ay ku dul shaqaynayaan waxaan rabaa inaan caddeeyo in aan ku guuleysanay inaan markii ugu horreysay awood u yeelannay in injineero maxalli ah oo muwaadiniin soomaaliyeeda oo khibrad maaragtay waddanka wax ku bartay qaybtooda dibadda wax kusoo barteen inay sameeyeen systemskan aan maanta soo bandhigayno oo aan ugu horreysiinayo systemka aqoonsiga ee digitalka ah hay-addu waxay daabacaysay systemkan oo physical kaar ah oo aad laga yaaba intiina badan inaad qaateen oo aad haysataan waxaanu ka fakernay inuu jiri karo si lagu haysan karo isagoo digital ah oo mobilkiisa qofka ugu jiri karo maadaama physicalku hadda adduunkii uu kasii baxayo oo usii casri uu usii socdo oo uu rabo inuu wax kasta la fududeeyo oo qofku inuu inuusan ilaawin ama uusan ka lumin si loo sahlo qofku inuu mar kasta haysan karo ay dhiigaysa inuu haysan karo marka waxaan ku guuleysanay in maaragtay nidaamka digitalka iyo aqoonsi la sameeyo oo maanta uu yahay life in ka badan afar kun oo qof ay isticmaalayaan annagoo aan loonji garayn infact aanaan shaacin annagoo aan xayeysiin u samayn inay isticmaalayaan muddo fiican ayuu tijaabo kusoo jiray waxay noo tahay farxad inaan barnaamijkaas maanta soo bandhigno nidaamka labaad waxaa la yidhahdaa hubiye waa system dhammaystiran oo casri ah oo aan ugu talagalnay inaan siino maadaama aan aqoonsi soo saarnay una xil saarannahay in aqoonsigaas aan keeno aaladihii lagu hubin lahaa oo dadka adeega bixinaya say u hubiyaan aqoonsigaan bixinayno waxaan samaynay nidaam la yirahdo sida magaciisa ka muuqata hubiye oo u sahlaya dowladda private sectorka hay-adaha maaragtay caalamiga cid kasta oo adeeg bixinaysa service bixinaysa inay hubin kadho aqoonsigaan bixino oo ay qofka maaragtay heli kadho xogtiisii oo saxa oo aan laga been sheegayn una baahnayn inuu qofku xogtiisa bedbedelo ya marka adeegaas waa barnaamij hadda aanu kala shaqaynay bangiyada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo central bankiga oo nagala shaqeeyey runtii hirgelinta barnaamijkaas waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ururka bangiyada isutaga bangiyada oo iyaguna hirgeliyey waxaan u malaynayaa waddanka waxaa ka jira shan iyo toban banki haddaan khaldanayn sideed ka mid ah waxay ku xiran yihiin adeega hubiye inta kalena brocesskoodii baa socda marka waa wax lagu farxo waxaan kaloo rabnaa insha allah inaan bilowno iyadoo aan bangiga dhexe kaashanayno xawaaladaha iyo microfinancinka iyo insurance agencies-ka insha allah hadii la nidaamkani horumarineed ee taageerayo saddexda dhan ee horumarka dhanka dhijitaalka ah kana taageeraya hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa kusoo aadaya xilli dalka soomaaliya uu diyaarinayo amaba ay ka socoto qabanqaabada doorasho qof iyo cod ah taasi oo la rajeynayo inay taageerto codadka muwaadinka islamarkaana dalka uu ku tilaabsado markii ugu horreysay in muwaadiniintu ay u codeeyaan cidda iyagu ay doonayaan islamarkaana ay kasii dhaqaajiyaan cidda aynan la doonin in maamulka dalka uu gacanta u galo